barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaaneysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aadna ka dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan aadna ka dhegaysanaysaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal ramadaan kariim waa sabti toddoba iyo labaatanka bisha mey sannadka labada kun iyo toddoba iyo tobanka waana kowda bisha barakaysan ee ramadaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socodsiinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah jacfar kuukay
qodobada aan idinkugu hayno barnaamijka waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada toddobaadkan aynu ku eegi doonno dhallinyarada ku shaqaysata duubista filimada gudaha magaalada boosaaso
qof waxaa jira intuu ku yeerto ku dhahayo waxaan rabaa maanta in barnaamijkan aan qabanaya ama xafladdan aan qabanaya in barnaamij muuqaala laiga sameeyo oo ka sheekeynaya halkan marka barnaamijka waa la sameynayaa qofkan waan siinaynaa laakiin markaan siina kadib dadka qaar codsi baanu u gudbinaa in muuqaalkan aanu baahin karno iyo in kale sidaa darteed dhallinyaradii boosaaso dabcan way tashadeen waxayna dalbadeen in allah mustacaan goobaha dalxiiska ee quruxda badan in sawiro iyo muuqaalo qurux badan ay uga jawaab celinayaan dhalinyarta tahriibtay looga soo qaado sawiro marka sidaa darteed waan waan u tagaa waan raacaa waan soo sawiraa
qaybaha dambena waxaad ku maqli doontaan qasiidadan nebi ammaanka ah
qasiidadaasi iyo sidoo kale xubintii ciyaaraha ayaad maqli doontaan marka horese kusoo dhowaada warkii dunida
wargeyska the washington post ayaa daabacay warbixin la xiriirta in jared kushner oo uu madaxweynaha maraykanku sodog u yahay ahna mid ka mida la taliyayaashiisa uu safiirka ruushka washington u jooga kala xaajooday suurtagalnimada in xiriiro qarsoodi ah ay wada yeeshaan kooxda trump ololaha u qaabilsanayd iyo kremlamka ruushka looga arrimiyo wargeyska ayaa saraakiil sarsare oo maraykana ka soo xigtay in tallaabadaasi looga gol lahaa sidii wadaxaajoodkaasi ka horreeyey caleemasaarka looga ilaalin lahaa in baaris dabagala lagu sameeyo ilaha uu soo xiganayo washington post ayaa sheegaya in danjire sergey kiseliak uu madaxdiisa moscow ku sugan gaarsiiyey in koshner uu hindisahaasi ku soo bandhigay kulan horraantii bishii disembar ee sannadkii hore ka dhacay dhismaha trump ee ku yaala magaalada new york waxaanay saraakiishu intaasi ku dareen in xogtaasi lagu helay telefoonno ruush ah oo ay madax maraykanahi dhegaysteen khamiistiina warbaahinta maraykanka ayaa sheegtay in xafiiska f b i du uu baaris ku hayo koshner taasoo la xiriirta kaalin ay dhici karto inuu ku lahaa xiriiradii dhex maray saraakiishii trump ololaha u qaabilsanayd iyo madax ruusha dhaqdhaqaaqan ayaa imanaya kadib laba toddobaad markii uu donald trump si kadiisa shaqada kaga eriyay agaasimihii f b i da james comi oo isagu baaristan kormeera ka ahaa
isla wararka washington post ay qortay guddiga sirdoonka u qaabilsan sanadka ayaa ka codsaday ururka siyaasadeed ee madaxweyne donald trump inuu soo gudbiyo dukumentiyada la xiriira ruushka iimeelo duubista telefono oo dhacay sanadkii wargeyska ayaa tabiyey jimcihii shalay in guddiga sanadka ee baaraya suuragalnimada inuu xiriir dhex maray ololihii doorasho ee madaxweyne trump iyo ruushka ay waraaq u direen ololahaasi trump isbuucii lasoo dhaafay ayna ka dalbadeen inay dhiibaan warbixino dheeraada washington post ayaa sheegtay in waraaqda loo diray xogayihii waraaqdaasi loo diray xogayihii khasnajiga ee ololahaas iyadoo markaa kadibna qaar ka mid ah shaqaalaha lagu wargeliyey inay arrinkaasi kala shaqeeyaan guddiga sida ay shaaciyeen laba ruux oo arrinkaasi lagu akhbaargeliyey waxaa sidaasi wariyey wargeeska washington post warqadda la diray ayaa la sheegay in ay saxiixeen guddoomiyaha guddigaasi richard boor oo jamhuuri ah iyo mark warner oo isaguna dimuqraadi ah labadaasi siyaasi ayaa sanadka ku jira waxayna ka gaabsadeen inay arrinkaasi ka hadlaan
mar kale dhegaystayaal ramadaan kariim meel walba oo aad naga dhegaysanaysaan haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii madasha dhallinyarada waxaa soo diyaariyey soona jeedin doona yuusuf maxamuud yuusuf oo boosaaso jooga
dhegaystayaal waxaa ku soo dhowaanaysaan barnaamijka madasha dhallinyarada oo sabti walba aad ka dhegaysataan idaacadda v o a gaar ahaan barnaamijka dhallinyarada maanta barnaamijka madasha dhallinyarada waxaan toddobaadkan ku soo qaadan doonnaa dhallinyarada iyo xirfadaha ay ku shaqaystaan gaar ahaan kuwa ku shaqaysta sawirqaadista iyo duubista aflaanta iyo sida ay caqabadaha uga gudbaan markii ay soo wajahdo boosaaso waxaa ka jirta dhallinyaro ku bahoobay soo bandhigidda goobaha dalxiiska iyo weliba sawirqaadista kadib dhallinyaradaasi waxa ay ku baahiyaan baraha bulshada waxaa igala qaybgeli doona yuusuf cabdi shire iyo maxamed cismaan muuse demdem oo ka mid ah dhallinyarada xirfaddaasi ku shaqaysta
raad films sidaad sheegtay waxay ka shaqaystaa duubista iyo samaynta muuqaalada ama filimada qofka siduu u yaqaano si gaara waxaan u sameynaa filmaanta ama videoyada documentariga loo yaqaano ama taariikhda ha ka hadleen shaqsi gooniya ama meel gooniya ama hay-ad gooniya ama xarun gooniya ama dhacdo markaa taagan sidoo kale waxaan sameynaa ama aan bulshada u qabanaa sawir qaadista oo laftirkooda dad gaara aanan ku tixgelin horumarka dalkan aan kaga qayb qaadano iyo waxyaabaha bilicda magaalooyinka oo kale inta aan ka gaarno marka fadhigayga waa boosaaso dhallinyara ku midaysan waxaa ka shaqeeya dhallinyaro xirfad leh waxaan ku shaqaynaa software iyo agab kala duwan waana warbaahin gaar loo leeyahay oo dhallinyaro waxayna ka shaqaynaysaa xilligan horumarka ee ummadda soomaaliyeed iyo sidii bulicda dalkooda loo muujin lahaa waayahay yuusuf waxaad iga warantaa fikraddan xilli ma idinku dhalatay maxaase idinku dhaliy barnaamijkan dhowr sano ka hor baan samaynay waxaan tiigsiga iyago ama himilada iyadu tahay inaan meel sare ka gaarno marka laga yimaado warbaahinada caadiga ah ee ka jira halkan intooda badan waxay diirada saaraan ama ka hadlaan siyaasadda laakiin inagu waxaan rabnaa inaan xoogga saarno horumarka iyo soo saaristii bilicda dalka sababaha kale nagu dhaliya waxaa ka mid a halkan kama jiraan inta badan shirkado ama warbaahino sameeya ama duuba muuqaalada documentariga loo yaqaano waxaan ka warqabtaa standardka caalamka xilligan waa mid hormarsan muuqaalada la sameeyana waa kuwa h d a marka waxayga sidaan anagu aaminsanaha wax kuwaalati leh aan dadka u qabanno waxyaabaha aan samaynana waxaa ka mid ah saan horey kuugu soo sheegay muuqaalada documentariga ah oo dadkaan u samayno iyo sidoo kale waxyaabaha short filimka ama muuqaalada ama clibiska yaryar oo aanu goobaha ama dadka u samayno inagoo qiimo jabanna wixii ku samaynaa marka waxaan aaminsanahay in hay-adda iyadu ay qeyb wanaagsan ka qaadatay horumarka deegaanka oo barnaamij loo baahnaa aan soo kordhinay waa tahay waxaan raba inaan ku weydiiyo markii aad duubtaan filimaanta sawirada a qaadaan kadib ma waxaa jira goob aad ka baahisaan mise dadka si gaara u siisaan waxaan u qaybinaa dhowr qaybood tusaale ahaan oo kale qof waxaa jira intuu ku yeerto ku dhahayo waxaan rabaa maanta in barnaamijkan aan qabanaya ama xafladdan aan qabanaya in barnaamij muuqaala layga sameeyo oo ka sheekeynaya halkan marka barnaamijka waa la sameynayaa qofkan waa siinaynaa laakiin markaan siina kadib dadka qaar codsi baanu u gudbinaa in muuqaalkan aanu baahin karno iyo in kale marka laga yimaado muuqaalada inagu aanu gaarka usoo duubanno oo marka dhacdooyinka taagan ka hadlaya qofka waxaan weydiinaa inaan baahin karnay in kale marka haddii aan fasax u haysano waxaan gelinaa social media tusaale ahaan waxaan leenahay facebook bage rad films la yiraahdo waxaan kaloo leenahay youtube twitter iyo meelo kale oo dadka aan ugu sheergarayno halkaas dad badan baa view ka hela inaguna aan kusii faafinaa marka waxaan u aragnaa runtii in barnaamijkaas wax badan soo kordhiyey oo social mediahana dad badan ay ku xiran yihiin bejijkeena kala duwan dadka dadka qaarna waxaa jira in si gaara muuqaalada loo sameeyo ama aan u duubno ay si gaara u qaataan oo hadhow meelahooda ay u isticmaalaan marka labada nooc in qaar aan faafino oo aan gelino beejajkeenna iyo qaar aan dadka siino bay u qaybsamaan ma jidho meelo gaara ama gooniya oo aan ka baahino muuqaalada aan duubno sidee u arkaan marka dadka idinla soo xiriira wallaahi ee, qofba si weeye dad dad qaar waxay u arkaan inaysan ee, barnaamijkan uusan heerkii la rabay tayadiisa weli gaarsiisnayn qaarna oo ay nagu dhiirigeliyaan oo waxay u arkaan barnaamij fiican oo aan bilownay qof haddee aragti ee, dadku isku mid maaha ee, dad badan laakiin waraaqay noo soo diraan qaarkood way ee, ee, nagu dhiirigeliyaan inaan shaqada noocaana sii wadno waxaan u malaynayaa hay-addii ugu horreysay ee noocaana ee, sidaa u ballaaranayn halkan ka jidha oo dhallinyaro iskaashatay ay ku sameeyaan barnaamijka noocaana ee samaynta muuqaalada iyo filmaanta h d-ga ee ma jiraan in ee, qaybo ka mid ah ee gobolada dalka laydinkala soo dalbado aad halkaa aadaan muuqaalo iyo sawiraha ka soo samaysaan ee, qorshaha ee, waynoogu jidhaa laftirkaygu inaanu isballaarino oo meelahaas xitaa inta xafiisya aanu ka furanno ee, aanu ka howlgalno ama ka shaqayno ee, laakiin ma badna hadda in meelo kale oo fogfog aanu ee, shaqo u aadno waayahay bal waxaan rabaa inaan wax kaa weydiiyo ee, markii la duubayo muuqaalka iyo sawirku waa kala ee, duwan yihiin muuqaalada dadka idinla soo xiriiraa maxaa ka qaadaan dhaqalahaan ee, koley waa heshiis ee, noocyo kala duwan buuna leeyahay marka loo eego kale ee, samaynta filin dhammaystiran ama muuqaal guud oo ka waramaya ee, sheekada markaas jidha wa- wa- waxay moodaa in ay ka lacag badan tahay ama ay kasii lacag badan tahay marka muuqaal la samaynayo oo la turjumayo ay kasii lacag badan tahay dhaqaale ahaan farqigaasa u dhexeeya oo muuqaalka la turjumayo iyo kan caadiga loo samaynayo qofka u qaadanayo way kala duwan yihiin marka ee, heerar kala duwan bayna leeyihiin oo aanu u samaynaa ee, filimada laakiin in badan waxaan ka duwannahay ee, warbaahinta kale ee gudaha ka jidha iyo muuqaalada ay duubaan oo waxay dadku noogu yeertaa ama nagu xushaan ama sababta inagu u asaasnay oo muuqaalka iyagu u yahay mid taya leh oo oo aan ku duubno kaamarooyin ee quality leh oo ka duwan kuwa inta badan halkan laga isticmaalo Ee, waayahay ee, barnaamijka madasha dhallinyarada ee idaacadda v o a ayaan weli ku guda jirnaa dhegeystayaal Ee, yuusuf waxaan rabaa oo sidoo kale inaan ku weydiiyo ee, xafladaha aroosyada oo kale qayb ma ka qaadataan inaad duubtaan may may uma badnin ee, ma dhacdo welina mayna samayn ee, waxaa nooga badan inta badan sheekooyin kale ama barnaamijyada kale oo aan ka shaqayno ee, laakiin qorshaha isballaarinteena noogu jidha insha allah waa hawl badan iyaduna laakiin waa noo qorshaysan tahay inaan bilowno
sidoo kale ee, mid ka mid ah dhallinyarada goobtan ayaa la joogaa ee, magacagii sheeg magacayga waa maxamed cismaan muuse demdem haye ee, maxamed ee, qaybtee adigu qaabilsantay Een, yuusuf aad baad u mahadsan tahay Een, runtii siduu walaalkuu sheegay waxaan nahay dhalinyaro guud oo ku midaysan een, barnaamijkan rad films oo ah een, barnaamij ee, dokumentiyada iyo ee, sameeya aflaanta een, short filmska marka een, runtii dhowr bays bay kala leedahay waa waa video iyo allah mustacaan een, sawiro marka een, intaba waan ka wada shaqaynaa hadba qaababka loo heshiiyo iyo qofka waxa uu rabo ayaan u tixgelinaa
Ee, waaya maxamed goobo badan baa isugu nimi oo goobaha ay ka mid tahay ee, dalxiiska boosaaso oo kale bal waxaad iga wartaa goobaha tagto qaab noocya ku tagtaan ee, sida biyo kulul oo kale iyo laag oo ah goobo ee, loo dalxiis tago oo aad u qurux badan beero ayay ku yaaliin Een, runtii yuusufow ee, qofka waxaan ku tixgelinaa codsigiisa een, heshiis baa wax walba een, ka horeeya Een, shakhsiga meeshuu rabo oo uu u baahan yahay ayaan kula heshiinaa Een, barnaamijyada hadda laag iyo bi- een, aan isugu nimi meesha la yidhaahdo biyo kulule Een, dabcan sawiray ahayeen Een, sawiradaasna waa sawiro iska dhalinyaro guud oo u baahan in bilicdii iyo dalkii loo loo soo bandhigo inta badan oo- waad aragtayoo dhalinyartii dalka way ka haajirtay way taariibtay Een, dabcan waxayna soo bandhigaan sawiro muuqaalo ay een, qurbaha ah oo meelo qurux badan ay joogaan sidaa darteed dhalinyaradii boosaaso een, dabcan way tashadeen een, waxayna dalbadeen in allah mustacaan goobaha dalxiiska ee quruxda badan in sawiro iyo muuqaalo qurux badan ay uga jawaab celinayaan dhalinyarta taariibtay looga soo qaado sawiro marka sidaa darteed een, waan waan u tagaa waan raacaa waan soo sawiraa een, goobaha dalxiiska aan kusoo sawiraa biyo kulule xeebta een, laag intaba waan kusoo sawiraa kadibna waxay waxay geliyaan een, een, een, social media Ee, waxaa jira dhalinyaro badan oo tahriibay dalka ka tahriibay oo hadda yurub ku sugan ee, sidaan ka aragnay social media oo kale baraha ee bulshada ay ku kulanto waxaa lasoo sawiraya goobo qurux badan dalka dibadda ah idinkana waxaa hadda ee, bilowdeen qorshe idinku aadan ee, in dhalinyaradii goobo qurux badan aad geysaan dalxiiska si halkaasi ay uga jawaab celiyaan bal waxay horta dareenka dhallinyaradaasi ma ku dhiiran yihiin dal- dalkooda sii joogaan runtii haa markii la fiiriyo oo aad aragtid een, dhallinyarada maanta hamiga ku jira iyo dhallinyaradii hore ee hamiga ku jiray farqi weyn baa udhexeeya Een, dhallinyarta maanta joogta een, runtii waxay ku dhiiran yihiin in goobihii dalxiiska ay tagaan sawirra isaga soo qaadaan een, dalka loo soo bandhigo bilicdiisa kuwii tegay naftirkooda ayaa nala soo xiriir waxay yidhahdaa warniyahow goobihii dalxiiska ee aadka u quruxda badnaa in adeerow een, noo soo bandhig dalkii aad baan ugu xiisnay marka een, sawiradeedu kuma eka dhalinyaro kaliya inaan intaan raacno aan soo sawirno waxaan soo bandhignaa een, goobaha dalxiiska waxaan soo bandhignaa magaalooyinka waaweyn ee aadka iyo aadka u quruxda badan ee waxaan soo bandhignaa bilicda magaalada oo kale
waayahay yuusuf aan markaan siinayaa yuusuf waxaan rabaa inaan ku weydiiyo ilaa iyo hadda maxaa muuqaalo ah oo aad duubteen oo aad kusoo bandhigteen baraha bulshada Ee, waxaa ka mid ah muuqaalo ku saabsan ee, horumarka iyo bilicda waxaa kaloo ka mid ah sheekooyin kale oo aan ka samaynin tusaale ahaan ee, dhibaatadii abaarta oo kale meelo badan oo ka mid ah dhulka waxaa ka jiray abaar baahsan oo saameyshay ee, oo saameysay ee, nolosha ee, dad fara badan oo soomaaliyeed marka waxaa jiray ee, sheekooyin murugo leh oo qaarkood ka sheekeynaya abaarta tusaale ahaan oo kale abaartii ka sugo xitaa hadda markay dhacday waxaa jiray in meelo badan oo roobabku ka da-een ay ee, dadku dhibaatooyinka la kulmayeen Ee, tusaale ahaan waxaa ka mid ahaa toga durdur oo ku yaala ee, gobolka bari inta udhexaysa ceel daahir iyo carmo waxaa ku xanibnaa halkaas in muddaa ee, boqolaal gaadiida iyo shacab kuwaas oo ee, togii halkaas aanu u samaynay muuqaal ee, ku saabsan sidii loogu gurmadi lahaa togaasi oo u baahan in buundo loo dhiso barnaamijyada kale aan samaynay ee, waxaa ka mid ahaa oo aanu dadka u samaynay ee, muuqaalo ku saabsan dhaqashada geela oo kale oo aanu samaynay ee, lamaanihii jacaylka oo isbuuc soo booqday magaalada boosaaso iyagana ee, barnaamij baan ka sameynay sheekooyinka xiisaha leh beejkeena ku jira waxaa ka mid ah ee, barnaamijka jallaatada wareegta oo nin ee, dhallinyaraha oo qurbaha ka yimid uu boosaaso ka sameeyey ee, xitaa ee, waxaan malaynaya idaacadda inay laga wareystay ee, barnaamijkaas ee, wuxuu ahaa nin ingiriiska ka yimid oo gaari ay ku samaysan yihiin ee, ice creamka lagu dhex sameeyo kaasoo magaalada dhexdeeda lagu wareejiyo oo ee, barnaamij mudada wuxuu ahaa laftirkeena oo si iskeena aan u samayno cidna aysan noo dirsan marka ee, howlahaasaa ka mid a iyo barnaamijyo kale oo gooniya oo aan u samayno ee, dadka waxaa sidoo kale ku jiray ee, barnaamij aan ka samaynay ee, shafada sheekh cabdulxaq oo ku taala magaalada boosaaso waxaa ka mid ah mid aan u samaynay iskuulka faca weyn ee imaam nawaawi oo ku yaala magaalada boosaaso marka howluhu aad bay u badnaayeen iyo ololooyin kale iyo oo aanu qeyb ka qaadanay intii ay socday marka waa runtaa ee, sawira ka- sawirada dhallinyarada oo kale waxaan rabnaa in ee, dhallinyaradii aan xasuusino in ee, dalkan iyagu ay leeyihiin haddii uu foolxun yahay iyo haddii uu qurux badan yahay labadaba inaguna waxaan rabnaa inaan dhiirigelintoodii ee, qayb ka qaadano oo aanu u babac dhigno in ee, dhulkooda ay joogaan oo dalalka shisheeye aysan ee, waxba ka helayn marka ee, dhallinyarada dhiirigelintoodana waxaan filaynaa inaan qayb weyn kasii qaadan doono oo aanu ee, dhiirigelinna ka heli doono dhinaca bulshada raad filmis ee, goobta ee, duubista ee, filimaanta kala duwan iyo sawirqaada sawirqaadistaba ee, waxaan rabaa ma idinkaa si gaar ah u aasaasay mise cid baad gacan idinka siisay ilaa hadda ma jidho ee, cid naga gacansiisay arrintaas ee, maxaa aniga iyo maxamed baa ugu horeynay dad ka shaqeeya laakiin maanta waxaan filaynaa heer wanaagsan inaanu gaarnay muddo yarna aynu jirno wax badanna ay noo qorshaysayiin oo himlooyinkeenna ay ka mid yihiin laakiin ee, cid naga gacansiisa ama cid dhaqaale hadday ahaan lahayd ama qalab hadday ahaan lahayd aan nagala qayb qaadatay ma jidho laakiin waxaan ku farxsannahay ama soo dhoweynaynaa cid kasta oo jecel inay barnaamijkaas horumarineed nagala qayb qaataan ama cid kasta oo jecel inay abuuraan barnaamijkan oo kale xitaa oo bulshada iyo deegaanku aada ugu baahan yahay Ee, waxaa jira ee, goobo kale oo boosaaso ku yaala ee, dhallinyarada kale ee wax duuba boosaaso ee, arrimahan oo kale xiriir ma idinka dhexeeya Ee, dhallinyaradu waa wada xiriirnaa ee, inkastoo ay kooban yihiin dadka shaqooyinka noocaana ka shaqeeya ee, oo inta badan ay warbaahino ka shaqeeyaan ee gaar loo leeyahay haddana xiriir wanaagsan baa naga dhexeeya haddii ahaan lahayd shaqada iyo habka iscaawinta oo qeyb wanaagsan ee, ay naga dhexayso marka ee, dhallinyaraduna waa barnaamij ee laftirkooda ay u arkaan in deegaankan uu horumar u yahay dhammaanteenna aan ku qasbanay inaan eh, si iskeena bulshada ugu adeegno Ee, waata qaybihii ugu dambeeyey ee barnaamijka madasha dhallinyarada ayaan isla soo gaarnay ee, weli yuusuf cabdishire ayaan la hadlayaa Ee, yuusuf ee, waxaan rabaa inaan ku weydiiya intaad shaqadan ku guda jidheen ma jidhay caqabado idiin soo wajahay
ee runtii w- wax kasta haddii qofku uu damco inuu b- wax sameeyo ama wax wahmiyo koley caqabad ma waayo laakiin ma jirho hadda duruuf weyn ama caqabad weyn oo aan ku dhihi karo shaqadeena hor istaagtay laakiin dee dhibta kale warbaahintu ay qabaan baan kala simannahay tusaalahaan oo kale xiliyada shaqada lagu guda jiro oo kale waxaa jira dad laftirkooda aan jeclaynba in la duubo marka iyo qof aan jeclaynba in la sawiro ku dhahaya igadow kaamarada ama sawirka igadaa marka duruufahaas caadiga ah oo warbaahinta kale ay qabto unbaan kala simannahay laakiin si kale bulshadu si wacan bay noo soo dhoweysay mana jirho carqalad weyn oo na hortaagan maxamed cismaan muuse demdem hadda boosaaso baa xarun ku leedihiin oo hadda aan idinkala hadlayo ama idinku wareysanayo maxamed waxaa raba inaan ku weydiiyo boosaaso hadda xagaagii dadku waa xagaa baxayaan bal waxaad iga warataa xagaabixii oo dadkii usii yaacayaan goobaha qabow ee shaqadiina caqabad noocee ku lahaan kada
yuusuf aad baad umahadsan tahay runtii waa su-aal aad iyo aad u qurux badan boosaaso waad aragtayo saddex bilood bay leedahay oo laga xagaabaxo runtii aad bay u kulushahay dabcan waxaa xagaabaxa waxa waaye waa haweenka iyo iyo caruurta marka inagu bulshaweynta reer boosaaso iyo waxaan u shaqayna waxaa waaye cid alle ciddii rabta barnaamijkan in allah mustacaan ganacsigooda ama busineskooda ama hadafka ay leeyihiin ama dokumentiyada qaada taariikhiga inay iska reebaan inaan u shaqayno marka inta badan barnaamijkeena dadka nala soo xiriira oo allah mustacaan inoo yimaada oo heshiis nala gala oo barnaamijyada unbaan u fulinaa ma jiraan intaa shaqadan ku jidheen inaad u safartaan gobolada dalka ha way jirtaa nolol badan baan u safray shaksi ahaan aniga maxamed cismaan muuse demdem dhalinyaradeyda aan wada shaqaynana way jiraan goobo badan ay u safreen marka shaqada kuma xirna boosaaso keliya guud ahaan puntland iyo gaar ahaan soomaaliya guud ahaan soomaaliya iyo gaar ahaan puntlandba inta waanu jecelnahay insha allah intaanu gaarsiin karno barnaamijkan inaanu gaarsiino waa dhalinyaro isku tagtay barnaamijkan rad films isku tagtay inay abuurato
shaqadan qaybihii u dambeeyey barnaamijka dhalinyaro badan baa ku dhegeysanaya maxamed shaqadan maxaa uga sheegi lahayd ma shaqa dhib badan ba mise waa shaqa fudud runtii horta kow markii wax la asaasayo yuusufow aad bay u dhib badan tahay laakiin wixii markaad farah la geshid oo shaqadii farah la geshid runtii aad bay u fududahay inaad wax abuurtid baa aad iyo aad maskaxdaadu ugu fiican tahay inaad wax abuurtid waayo nin dhalinyara baa tahay maskaxda inaad ka shaqaysa aad bay u qurux badan tahay intii allahu mustacaan aad barnaamijyo kale iyo tahriib iyo howl kale iyo aad iska dhadhicin lahayd waxa qurux badan nin dhalinyara baa tahay inaad maskaxdaada maashid dhalinyartaada shiraysid war maxaanu qabsanaa marka aad iyo aad runtii ugu mahad celinaya yuusuf iyo aniga baa fikirkaas isu keennay waan tashanay kadibna barnaamijkeena wuu fiday dhowr dhalinyara baa nagu soo biirtay maasha allah maantay waad ujeedaa waa combani dhan oo shaqeeya oo allah mustacaan magaciisa la yirahdo raad films guud ahaan dhegaystayaal intaas ayaan kusoo afmeerinaa barnaamijkii madasha dhallinyarada oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda v o a gaar ahaan barnaamijka madasha dhallinyarada barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah yuusuf maxamuud yuusuf wuxuuna idinkaga imaanayay boosaaso intaa barnaamijkan lamida ku kulmi doono nabadgelyo
maxamuud yuusuf ayuu kaasiyaha dhegaystayaal markan waxaad ku soo dhowaataan xubinta cayaaraha maxamuud mascade ayaa la diyaara
waxaana wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha ee saaka iyo caalamka gebi ahaanba waxaan ku faaqidaynaa ciyaarta xiisaha badan ee dhex maraysa kooxaha kubadda cagta ee arsenaal iyo jelsea oo ah koobka f a kaabka ciyaartiisa ugu dambaysa oo ka dhacaysa garoonka wimbeley stadium ee magaalada london isla markaasina labadan kooxood ah ay yihiin laba kooxood oo ka wada dhisan isla magaaladaasi haddaba waxaan jeclahay inay barnaamijkaasi ila falanqeeyaan shariif cali oo kooxda arsenaal taageera iyo weliba cabdicasiis giftin oo muqdisho uga soo noqday guusha kooxda kubadda cagta ee jelsea oo maalmahan damaashaadaysay cabdicasiis ku soo dhow barnaamijka
aad iyo aad baa u mahadsan tahay
anigoo shariif cali u tegi doona kooxdaadii kubadda cagta ee jelsea koobkii brimier league way ku guulaysatay rajada aad ka qabto maanta inaad ka badisaan arsenal intay laagta wallaahi rajada aad iyo aad bay u weyn tahay waayo arsenal weligood ayakoo intaan ka fiicanaan garaaci jirnay marka maanta ma u malaynayo arsenal inay hadda inay soo noolaadaan waa habeenkii xali taga waa waayahay shariif cali adigu raje ma ka qabtaa inaad jelsi ka badin kartaan ee kulanka maanta
ha sidee waan ugu badi weynaynaa macnaa anaga weligeena waa garaaci jirna chelsea hadday noqoto yacni experienciga oo f a kaabka koobka la yidhaahdo waa qolada ugu badan arsenal ayaa ugu badan oo labiyo toban joor ay ku guulaysteen halka chelsea ay kaga guulaysteen muddo tiro aad u yar so geemka kale waa koobka keliya hadda aniga aan isleenahay macnaha maantay waad ku dadaali kartaan waad ku weyngareyn kartaan cayaarta waa fifty fifty laakiin aniga waxay ila tahay my fikradeyda ama opinionkeyga in arsenal ay guul iyo iyo waxdaro weyn halkaas ay kusoo ay dhigi doon kadib markaa aqriyay joornaalada arsenal ka soo baxo ay aan ku arkay waxyaala aad iyo farax geliyey marka waa tahay cabdicaziis sida uu shariif leeyahay marka ay timaado koobkan loo yaqaano f a kaabka ee arsenal way ka badan tahay inta ay jelse haysato ee markii ugu dambaysay oo labadooda ciyaar kama dambayso f a kaabka isku yimaadeena jelse waa laga badiyey waa maxay rajada aad qabto adigu aad leedahay koobkan waa qaadaynaa wallaahi eh, kooxda eh, chelsea ma u malaynayo inay koox oo maanta oo u- loo barbardhigi karo inay jirto Eh, kooxda arsenal waa koox markay ay chelsea la dheelayso markaas layba isku dadarsamaan ayakoo dhan Arsenal Marka- waxaad samaysay.
arsenal isku dadarsamay marka ma u malaynayo inay cayaartaas ku guulaysan doono ma u malaynayo Eh, waa tahay shariif arsenal oo tabcaana oo champions league u soo bixi weysay oo marka laga hadlayo difaaceedii koshelni uu eh, calaamadda gaduudan qaatay mustafe uu dhaawac yahay iyo jelse oo fardahoodii midna aanu ka dhaawacnayn rajada aad qabtaa intee laakaan kartaa ha waa su-aal aad u fiican waaye Een, markii aan ka hadalno chelsea iyo arsenal waxaynu kulannay laba kulan qolo walba gurigooda ayay ku badiyeen saddex iyo hal ay ku badiyeen iyo saddex iyo eber aan uga badanay waxay ku caddaynaysaa chelsea iyagoo dadkooda dhan ay wada dhan yihiin ay aad u taf yihiin inay gurigeenaan ugu badinay fly emirates isan peace waay waxaana waa piece of cake oo kale ay la tahay arsenal ma u maleynaya inaan u istaageen daafacyadan oo naga maqan calaadartoodana tiimkeena loogu badin doono meel ah taas aniga arsenal winka kadib wareysiyo badan oo laga qaaday wuxuu leeyahay guushan waa guul aad loogu baahan yahay in la geeyo koobkan garoonka weyn ee fly emiratesna anigana I will be attending tomorrow game and I'm so happy to, to watch that game.
waa tahay dhegaystayaal kuwaasi waxay ahaayeen cabdicasiis giftin iyo shariif cali oo ah laba nin oo kala taageera kooxaha kubadda cagta ee arsenal iyo jelse oo kulan xiiso badan caawa uu ku dhex marayo magaalada london garoonka weyn ee wembley stadium tan iyo kulan dambe dhegaystayaal waa masxado minneabolis sidii kale sidaa iyo nabadgelyo
mascade iyo xubintii ciyaaraha intaa haddaynu kaga gudubno haatanna waxaanu soo gaarnay qasiidadii nebi ammaanka ahayd oo codkiisa uu inagu soo gaarsiin doono dalmaryare dhegeysi wacan
صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم مع الفاني ألفي ألوف ثم مع الفاني صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم مع الفاني ألفي ألوف ثم مع الفاني صلوا عليه يا عشاق المصطفى نبيكم تحظون بالغفران صلوا عليه يا عشاق المصطفى نبيكم تحظون بالغفران eesasiina bamaanka waxay gunaanad ahayd barnaamijkii madasha dhallinyarada oo halkan si wada janayd kala socodsiinayeen anigoo ah jamaal axmed ismaan jaxfar kuuka iyo bashiir abiikar dhammaantii isku duban waxaan kaga tegaynaa ramadaan mubaarak
صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم مع الفاني ألفي ألوف ثم مع الفاني إن المحب من صلى على النبي وآله في السر والإعلان إن المحب من صلى على النبي وآله في السر والإعلان وأن من صلى عليه في واحدة صلى عليه الله بالإحسان صلى عليك الله يا